waa laga hadlaya bowe welina waa laga hadlaya oldo talyaaniga uu markaanayto uu ku jiro marxalad adag oo taremootooyinka dhulgariirada soo wajahay maantay duugtii ay tahay oo madaxweyneha iyo prime ministerka iyo lagu maqan yahay saddexdii boqol oo qof oo talyaaniga ahayd oo dhimatay duugtoodii ay maanta tahay oo tacsi qaran lagu jiro haddana waa laga hadlayaa barke waxa weeyaan dad fara badan oo aan aqligaaga geli karin baa yimid oo maaragtay labadan maalmood oo ugu dambeysay talyaaniga marka emergencyga waxyaabaha ahbay ka mid tahay arrintan maaragtay waa garta xaggee marka laga soo badbaadiyey dadkan faraha badan tiradooda seelaa iyo hadda si rasmiya ma looga hadlay waa laga hadlayaa laakiin waxa weeye qaar hadda waxay say u badan yihiin waxay kasoo galeen roota la yidhaahdo balkanikada balkanikada ay kasoo galeen waxay soo galeen laba gobol oo sicilia iyo sardenya oo iyaguna ay islandna ah oo oo island camal u samaysan dadkuna wuxuu u kala badan yahay nooc kastuu isugu jiraa african aasiya buu isugu jiraa aasiyaatiga aada ugu badan waxaa ka buuxa maaragtay dad oo zambia dad ghana oo african ah nigeria oo african ah sudan syria bangaladesh maantadan waxaa yimid maaragtay afar boqol halna markaba saddex boqol iyo afar qof oo bangaladesh waday intaas iyo buu isugu jiraa iyo dad kale oo sii fara badan ma garan waayahay dadkii marka shalay la badbaadiyey ee tiradooda lagu sheegay saddexda kun ee kasoo gudbay xuduudda talyaaniga markii ay ilaa saddex iyo toban mayl gudaha usoo galeen badda mediteraneanka la badbaadiyey waxaa la leeyahay waxaa ku jira soomaali iyo eritreyaan badan arrimahaas waxaad kala socota ma jiraan wallaahi hadda sheeko oo aan war aan xoogaa raadiyey oo waxa horta markii dadku soo degaan saaad u ogtahayba talyaaniga haddaad maabka ka fiirisid sicilia iyo aylanada iyo waxay kusoo degeen iyo sardenka waana aylana weeyo magaalooyin waa laba gobol oo goonidooda u go-an marka markay soo degaan kaamamkaasaa la geeya halkaasa lagu xareeya marka toos uma aad ogaan kartid laakiin qoraalada aan helayno soomaali waa ku jirtaa eritrean waa ku jiraan laakiin hadda markan waa laga badan yahay sida ay sheegayaanna waxa weeya labadii maalmood oo ugu dambeysay lix kun iyo shan boqol oo qof inay soo galeen qaar hadda dhimashadana waxay ku sheegayaan hadda kuwii ugu dambeeyey inay afartan iyo shan qof inta lasoo xaqiijiyey laakiin inay ka badan tahay baa suurtagala daqiiqa daqiiqadna isbedelka sida dhimashada iyo iyo kuwa kale tirakoobkoodu isbedel baa ku imaanaya waa gartay dabcan sidaa sheegtayba talyaaniga shacabkiisa iyo madaxdiisuba waxay aada ugu mashquulsan yihiin khasaarihii ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaas laakiin haddana marka la eego talyaaniga oo inta badan dadkan ay kasoo qulqulayaan tan iyo labadii kun iyo koob iyo tobankii markii talada laga tuuray hogaamiyihii dalkaas mucamar al khadaafi sidee u aragtaa dowladda talyaaniga arrimahan soo kordhaya aad iyo aad bay dowladda talyaanigu ay u aragtaa culaysna u saaraysaa culays dhaqaale iyo culays siyaasadeedba talyaanigu wuu saaray maadaama qolyahan dimuqraatiga ah oo bidixda ah oo oo maaragtay prime ministerka renki iyo madaxweynaha matarello talyaaniguba ay kasoo jeedaanba ay dad solidarity-ga aaminsan ay yihiin ayagu lacag badan iyo xoog badan iyo efforti badan bay geliyeen siday oo soo galootiga u badbaadin lahaa ama siyaasadda reer yurub oo dhan ay wax uga bedeli lahaayeen laakiin si aad u og tahay hadda culays badan baa kasoo kordhay dhinaca reer yurub oo diidan in maaragtay xataa ay la sheergareeyaan oo la qaybsadaan qaxootiga laakiin hadda sida cusub saa ula socotidba jarmalka waxay ku dhawaaqeen shirkii hadda ugu dambeeyey oo vinti otene meel island ahoo oo roma anka iyo naibal u dhexeeya lagu qabtay oo ay yimaadeen maaragtay merkel iyo orlan iyo ay yimaadeen waxay merkel jarmalku ballan qaadeen inay sebtembar wixii ka bilaaba ay ayagu qaxootiga talyaaniga soo gala ay qaar qaadanahayaan oo la wareegahayaan taas marka waxay ku noqonaysaa brishar wadamada kale haddii germany oo wadanka ugu weyn reer yurub uu yahay ay taas go-aankaas qaataan kuwa kalena culays weyn baa soo wajahaya marka waxaan rajayneynaa bisha sebtembar wixii ka bilowday inay wixii kala wada qaybsigii qaxootiga talyaaniga soo gala laakiin talyaaniga by who and crew qof kasta inay waxaa ka go-an ay badbaadiyaan Waa qof gartay.
walbana ay qaabilaan dadka marka la geeyo xarumaha eh, inta badan la geeyo marka lasoo badbaadiyo eh, waxaa dhacda inay dadku kasii gudbaan talyaaniga oo waxay u arkaan talyaaniga in nolosha ay doonayaan aanay ka heli karin marka arrintaas laftirkeeda soo dhibaato kumaa dadka muhaajiriinta ah ee marka ay talyaaniga gaaraan haddana doonaya inay dalal kale uga sii gudbaan waa run laakiin taas waxay ku xidhan tahay doorashada soomaalida soomaalida runtii waa dad aan iska naqaano reer guuraa baan iska nahay marka mar walba meeshay tagaanba meel kale uga sii socdaan talyaanigu cillada uu leeyahay waa jiraan oo wel seerkiisa waagii hore sidii uu wadamadan kale u ahaa ama opportunity-ga eh, laga helo wadamada tan eh, kaleetoole wuu ka yaraa taas run waayo dhinaca shaqada iyo magaciisa laakiin dhinaca soo dhoweynta hadda markan waa wadanka koobaad oo dadka soo dhoweeya sharcina way siiyaan Ka- dadkana dadkooda waa u keenaan oo wax familigooda ilaa xataa hooyada talyaa wadamada reer yurub waa yar tahay qof xataa hooyadiis loo keenayo talyaaniga hooyadaa iyo odagaagii iyo xaaskaagii iyo Mm.
xaa- familigaaga way kuu keenayaan Waayahay.
sharcina way ku siinayaan